dhakhaatiirtan ku dareertay isbitaalka guud ee hargeysa iyo weliba adeegya caafimaad oo deersiana xarunta cabdiraxmaan center oo laga xanaanaya ulaada naafade iyo kumida ta gargaarka degdega iyadoona deersiyana daawooyin lanku baahnay xarunta maamulaha xarunta cabdiraxmaan center oo ka jiraan awlaado baahiyo gaarka qabta xamse dayib iyo weliba usug werbiy xaalada caafimaad ee ku noolina awlaadan galanta kahayana sokalankumahnaga dhakhaatiirta isbitaalka guud ee hargeysa gurmudkii sameeyana waxaa maanta aan ku sugannahay xaruntii cabdiraxmaan center iskuulkii lagu hayay caruuraha autismka caruuraha baahiyaha gaarka kalaqaba iskugu jira ay u badan yihiin c b-ga ciyaalka naafada waxaa maanta iyo shalay u hagar baxay oo nagu soo booqday dhakhaatiirta ka socta cisbitaalka weyne hargeysa iyo nersiska oo iskugu jira iyagoo u qabtay ubadkaas wax kastay u baahnaayeen kuwii gargaarka degdeg ahaana usii gudbiyey cisbitaalkoodii ugu yimid xaruntoodii dawooyin u keenay ballan qaadayna inay ciyaalka mas-uul ka noqon doonaan dhakhaatiirtii kuwaasi iyaga afkooda ku hadli doona waa wax lagu farxo waa wax ilaahay loogu mahadnaqo waanu ku shugriyeynaa waana u mahadnaqanaa agaasimaha cisbitaalka guud ee markii uu arkay intu iska markiiba yeedhay yidhi hawshaa waxbaan ka qabanaya ee kana qabtay waa waxaan abaan layga qabno waa ubad waddankoodii arkaya in ay maanta dee waxtar loo tarayo jasaak allah khayr baan leenay jasaak allah khayr aniguna diyaar baan haddaan macallimiintii nahay inaan ubadkaa caawino inaguna diyaar baan utihin ubadkaasi wixii caafimaada naga soo qayb gashaan jasaak allah khayr cid kasta oo ka qayb qaadatay dhanii kalahaana ku mid a dhakhaatiirta caafimaadka ee isbitaalka guud ee hargeysa ee gargaarka kufulidii xarunta naafada awlaada iyo weliba iyo ku hadalaan sida adeegan iyo ondeersiina awlaadasay ee ka dhibaataysan xarunta cabdiraxmaan centera
runtii caruurta maanta la kulanay waxa weeye noo caruur aada u xanuunsanaysaa anagu qaybina markaa saddex kategori u baahan markaasi nafaq ahaan iyo jir ahaan iyo maskaxi ahaanba in markaasi maxaa dhahdaa la daweeyo maanta waxaan u qabanay markaasi waxaan eegnay maxay ahayd waxaan eegnay marka nafaqada caruurta inshaalla tankaa qof ilaa soddon kaa caruur aanu la kulannay maxay ahayd caruurta markaasi qaarna waxay u baahan yihiin baadhitaan waxaan u dirnay dhakhtarka weyn insha allah waan baadhaynaa qaar waxay baahayeen markaasi in la dhigo waadhkii oo dee nafaqadii laga xoojiyo daweyn la siiyo
maanta waxaanu soo booqannay markas nuur ama markas cabdiraxmaan oo ah markas lagu hayo caruurta qaba baahiyaha gaarka ah caruurta maskaxda ka naafada ah iyo jidhahaaneedba caruurta markaanu u nimi maanta aanu soo booqannay siday ka dhawaajisay doctor xamda waxay caruurta isugu jireen caruur baahiyo kala duwan qaba caruurta ugu fara badani waxay lahaayeen cerebral palsy waxay naafo ka ahaayeen jidhka iyo iyo maskaxdaba sidaynu wada ogsoonnahay xanuunkan la yidhaahdo c b-ga ama cerebral palsy loosoo gaabiyo wuxuu ka mid yahay xanuunada caruurta ku haya dhibaatada aad u fara badan kana taga raad saameeya noloshooda inta ka hadhay waxyaabaha ugu badanee keena inkastoo boqolkiiba konton aan la aqoon inta la yaqaano waxa ugu badanee keena waxaa ka mid a caruurta aan sadkooda ku dhalan caruurta foosha ku siriirtay markii aan u kuurgalnay oo aan waraysanay caruurta halkan ku jirta badankoodu boqolkiiba sagaashan waxay ahaayeen caruur markii hooyadood ay umuleysay foosha ku siriray oo oksijiinta ku yaraatay ama sida loo yaqaano afka qalad barinatal asfixi ay ku dhacday waxay ka mid tahay asfixiyadu ama foosha caruurta ku sirira waxyaabaha aynu ka hortegi karno aynu prevent garayn karno caruurtan baahiyaha gaarkaa qabay markaanu soo booqannay waxaanu u fidinay daryeelo kala duwan caruurta qaarkood xaaladoodu may fiicneen waxay u baahnaayeen in cusbitaal loo gudbiyo oo la dhigo caruurtaasoo kale waanu gudbinay caruurta intii dawo u baahnayd oo ay ugu badnaayeen dawooyinkan maskaxda loo isticmaalayo suuxdinta waanu u soo qaadnay waanaanu u brofide garaynay caruurta wixii kale u baahan nafaqo iyo shaybaadho saayidana waxaa loogu samayn doonaa cusbitaalka haddii laha idhaahdo waxaanaanu isku dayi doonaa inaanu joogtayno booqashadan aanu ku nimi markaska annagoo kaashanayna dhakhaatiirta iyo howlwadeenada cusbitaalka gaar ahaan qaybta bitiatriga